magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weyba lagadaha furay munaasabadda kaabyaalka dhijitalka ee hay-adda aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta qaranka ee niira munaasabadda kaabyaalka dhijitalka ee hay-adda qaranka ee soomaaliya ee niira iyo weyba goobroog ku hayay madax ku-soota xeerarka shalduwan ee dowladda federaalk soomaaliya iyo qeybo shalduwan ee bulshada maareega guud ee hay-adda aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta qaranka cabdiweli cali cabdulle oon ku horeynta ku dabahay munaasabadda iyo faahfaahiyay adeega dhijitalke waxaan rabaa inaan caddeeyo in aan ku guulaysanay inaan markii ugu horreysay awood u yeelannay in injineero maxalli ah oo muwaadiniin soomaaliyeeda oo khibrad maaragtay waddanka wax ku bartay qaybtooda dibadda wax ku soo barteen inay sameeyeen systemskan aan maanta soo bandhigayno oo aan ugu horreysiinayo systemka aqoonsiga ee digitalka ah hay-addu waxay daabacaysay systemkan oo physical kaar ah oo aad laga yaaba intiina badan inaad qaateen oo aad haysataan waxaan waxaan waxaan waxaanu ka fakernay inuu jiri karo si lagu haysan karo isagoo digital ah oo mobilkiisa qofka ugu jiri karo maadaama physicalku hadda adduunkii uu kasii baxayo oo usii casri uu usii socdo oo uu rabo inuu wax kasta la fududeeyo oo qofku inuu inuusan ilaawin ama uusan ka lumin si loo sahlo qofku inuu mar kasta haysan karo ay dhiigaysa inuu haysan karo wasiirka wasaaradda arrimo guda federaalka iyo horyaadan heliisowka xukuumadda soomaaliya cali yuusuf cali cali xoosh iyo weybous sheegay in horumar la taabado koriyo deerti hay-adda aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta qaranka aad iyo aad baan u bogaadinayaa runtii baahidana waa baahi aynu qabnay oo muddo tiro badan oo dalkeennu burbursanaa aynu muxuu ahaa la dhibanayn weeye baahidaas inta badan waxaa inoo wax badan suuro geliyay hay-adaha brifatka oo hadda ay ka mid yihiin bangiyadoo kale ay ka mid yihiin waa baahiyahaas horey baa loo soo qabtay waana ku bogaadinayaa hadda oo la joogo oo wax badan inoo qabsoomeen oo maadaama burbur aynu ka soo baxnay nolosheennu ay tahay subax iyo sadar sida qur-aanka loo dhigtoo kale wax badan aan ku tallaabsannay inta kalena waxaan rajaynaynaa inaan kaamilno insha allah anka dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi iyo sheegay in dunida iyo hatan guurti nidaamka digitalke taaseyti oo fududaayasa adeegyada hay-adda aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta qaranka anugu waxaan ogaa meesha bahashan ay kasoo bilaabatay runtii hay-adda niira duruufaha ay wax ku bilowday xoogaal ka ahaa baan ahay meeshay wax kasoo bilowday iyo meeshay maanta marayso meel loo meel in la bogaadiyo lagu mahadiyo mudan ayay maanta soo gaarsiisay runtii waxaan runtii aada u bogaadinayaa meeshay maanta wax soo gaarsiiyeen oo iyagoo anoo og inay duruufaha dhaqaale ay ku shaqaynayaan ay aada u adkayd sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan mahad oga jeediyo injineerada sameeyey brograamkan quruxda badan iyagoo adeegsanaya xirfadooda ay dalka gudihiisa ay ku barteen waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo sidii marka hore meesha looga dhawaajiyey bangiyada iyo cid kasta oo oo ka mida private sectorka inay dhiirigeliyaan dhalinyarada dalku wax ku baratay ee xirfadan heerka saraa hadda maanta